Xoolo-dhaqatada ku nool dhulka miyiga ee hoostaga degmada Aadan Jobaal ayaa ka cabanaya biyo yari haysata iyaga iyo xoolahoodaba. Xoolo-dhaqatadan oo meelo fogfog ka keena xoolahooda ayaa markii ay yimaadaan ceelka waxa ay xilliyada qaar ceelka ay ka waayaan biyo taasoo sabab u ah in ceelka marna laga helo biyo marna laga waayo maadaama uu ku shaqeeyo soolarka. Qaar ka mid ah xoolo-dhaqatada meelaha fog kaga yimaada ceelkan ayaa ka waramaya dhibaatada ay ku qabaan biyo yarida ceelkan iyagoona codsi u diray dowladda dhexe ee Soomaaliya.
ceelkan saddex saan uga soo aroornaa biyihiisuna waa nagu yar yihiin marmar ceel kale uga aroornaa in biyihiisi nagu yaraadaan ba naga go'yo marka ceel kalena waa ku yaalina waa aragti macnaha waxaa tabartiyaa nagu liidata raacadiba tabartiyaa ku liidata in ay ku samaysan lahaayeen marmar waxaa dhacda waa go'yaa ayaana lagu oonaadaa markii lagu ogonaado kabacdina uun iyo uun maaragtay sheeg ee iyo uun laysku noqdo dad muslima su- noo kaalmeeyaan haddii ilahay yidhahda aan aan ku xiranaa dhibam nagula sameeya haddii maaragtay ummaddu noo samay hayso ii sheeg islaamkaas noo samay hayo ceelal ceel kaleeto waa u baahanna haa walaal waa sax meeshan waxaa looga soo arooraa saddex saac ilaa muddo gaarayso afar saac waxaa la yidhaha meeshan ceel soolar waa kana waa taagannahay qoraxduu ku shaqeeyaa marka oo ay hugaanta ay jirto biyo fiican xataa ma lahan waa lagu lugoa aniga xataa waxaa ka mid ahay dadka soo aroora soona afar saac ilaa shan saac u socda beledka soo socda ceelka biyo fiican ma lahan halkan aan hadda taaganahay waa kaxda ceelka Ee, biyuhu waa waxay ka mid yihiin nolosha bini'aadamka haddaysan meeshaani biyo lahaynin cid ku noolaa mayso meelaan biyo lahayn aadan yabaal waxaan hadda jooga waa geel iyo dadkii soo dhaanshay waxaa laga yaabaa afar saacadood shan saacadood dad geel soo dhaaminayo oo soo fuliyey in ay joogaan haddana biyo la'aanay ugu imaanayaan haddii qof soo socota afar saacadood oo soo fuliyey haddana biyihii ay cariir yihiin waa dhibaato kadarna magaalada caawa hal saac haddii la gaaro wax biyaa ma leh iyadoo hal saac biyo aansan la helayn ay haddana biyihii qaraar yihiin baaqa aan uga dirayno waxaa waaye in biyaha noola soo kordhiyo oo noogula noqo oo biyo fiican aan ka helno oo ninka la yidhaaho meeshaan aanan kusoo lugoyn oo biyo fiican la siiyo waxaan u baahannahay ugana baahannahay dowladda federaalka soomaaliya inay u keento reer aadayaba ceel weliba si deg deg ah ula soo gaaraan waxaan hadda taagannahay waa ceelka degmada aadayaba deegaanada hoostaga degmada adan yabaal ayaa inta badan waxaa ku yaala ceelal kuwaasi oo dhan shaqaynin kuwaasi oo u baahan in dib u dayactir lagu sameeyo